bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiya taariikhdu ay ku hasaysan tahay lix iyo tobanka bisha sebtembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa waxay ku waramayaan in maleeshiyada al-shabaab ay la wareegeen halkaasi kadib markii ay aruurnimadii hore ee saakay weerar qaraxyo ku bilowday halka ay ku qaadeen iyadoo la sheegayo ka hor intaysan al-shabaab halkaasi la wareegin in ciidamadii kenya iyo kuwii dowladda ee halkaasi ku sugnaa ay isaga baxeen goobta wararkaynu ceelwaaq helayna waxay sidoo kale sheegayaan in ay al-shabaab miinooyin ku xidheen saldhiggii degmadaasi oo gebi ahaanba ay burburiyeen iyo dhismooyin kale oo ay dabqabadsiiyeen waxaana sidoo kale ay dadka isugu yeedheen goob fagaaraha oo ku taala gudaha degmadaasi halkaasoo suuqa xoolaha lagu iibiye ahaa waxaana la tilmaamay inay kula hadleen dadka ku dhaqan magaalada ceelwaaq ee gobolka gado gado iyo meelo kaloo ka mid ah gobolka waa gado deegaano ka tirsan waxaa muddooyinkii dambe ka soconayay weeraro al-shabaab ay ka geysanayeen waxaana ka mid ah goobihii ay al-shabaab weerareen oo ay la wareegeen muddo kooban ay ku sugnaayeen degmada beled xaawo haddaba mid ka mid a wariyaasha ku sugan magaalada waa gobolka gado ayaan qadka telefoonka kula xidhiirnay annagoo wax ka weydiinay bal xaaladda deegaanada ay weerareen al-shabaab gaar ahaana ceelwaaq iyo xaaladda sida ay tahay
waxaa la wareegay al-shabaab gacan kuhayntiisii gebi ahaanbo hadda oo aan kula hadlayana magaalada gacan kuhaynteedu waxaa haysta al-shabaab saaka ku iyo tobankii kolonyo gaadi magaalada wax iska hore kama dhicin oo ciidamadii jo kenya iyo kuwii soomaalida kusugnaa way isaga baxeen gebi ahaanbo al-shabaab markii ay magaalada qabsadeen waxa ay gubeen xaruntii degmada qalabkii yaalay ee dabkay qabadsiiyeen saliida weyn ee degmada ceelwaaqna waxa ay ku xireen milooyin oo dhammaantiisku gebi ahaanba dhulkay dhigeen oo suuqa xoolaha lagu iibiye ah hadda waxa ay dadka oga wadan khudbad markaa oo dadkii oo dhan shacabka waxay ku amreen inay guryahooda kasoo baxaan oo halkaasi bay kula hadlayaan ciidamada kenya iyo kuwii soomaalida heedna waxay u gudbeen xagga kala qaybiyo soomaaliya iyo kenya dhinaca dhinaca kenya u gudbeen ayaga gaadiidka ciidamada al-shabaab ee qabsaday degmada ceelka gado waxa ay wateen gaadiid gaaraya shan iyo labaatan gawaari oo baabuurta dagaalka isugu jirto xaalada magaalada ay way iska degan tahay dadka shacabka qaarkood oo hadda aan la hadlina waxaay sheegeen in magaalada gebi ahaanbo hadda gacanta ugu jirta al-shabaab jelaani warar ayaa sheegaya in qaraxyo ay ku bilowdeen weerarka maxaa ka jira arrinta
saligu weerar badan kama dhicin oo isku hormaa saas u badan kama dhicin laakiin saligu wuxuu ahaa salig guryo adag kamashan marka miinooyin bay dhinacyo badan oga xiran gebi ahaanba saliguna dhulkay dhigeen xaruntii degmado kale iyo xarumo kale oo markaa maamulku iska lahaa gebi ahaanba iyadana qaarna dad bay qabadsiiyeen qaarna markaa iyada waa tahay jelaani degmada beled xaawe waxaa ku sugan haatan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaa u booqday magaalada meelihii ay weerareen al-shabaab arrintaasina nooga warran bal madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu ku sugan yahay degmada beled xaawe ee gobolka gido xalay waxa uu beriyay xaruntii jaamacadda ee degmada beled xaawe oo maalmo ka hor uu ka dhacay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen halkaa waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo looga hadlayay amniga oo ay qayb ka ah wasiirka amniga ee dowlad goboleedka jubbaland gobolka gado iyo saraakiil ka socotay amison weli wuxuu ku sugan yahay madaxweynaha degmada balaxa waxaa la sheegay maanta in kulamo uu la qaadan doono bulshada rayidka ah xaalada guud ee magaaladu balaxa way iska degan tahay waxaana halkaa lagu soo bandhigay ciidamaha fara badan oo ka tirsan daraawiishta jubbaland shalay gelinkii dambe markuu madaxweynaha gaaray degmada balaxaawo maanta socodkii gaadiidka iyo ganacsiga iyo xaalada gebi ahaanbo waa mid degan magaalada balaxaawo aada iyo aada ayuu umahadsan yahay jelaani maxamed ayuu ahaa kaasi oo ka mid a wariyaasha ku sugan deegaanada jubbooyinka qadka teleefoonkana noogu warramayey annagoo ka xog waraysanaynay xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka waa degmada ceelwaaqe gobolka gado oo al-shabaab saakay ay la wareegeen halkaasi wixii wararee kusoo kordhan akhyaartaynu jecelnahay oo wararkeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan haddii allaha awoodana laga helo markana muqdisho dagaalla u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa aruurnimadii hore ee saaka ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana la tilmaamay in dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay iska horimaadka labada ciidan u dhexeeyey ciidanka loogu magacdaray xasiliinta gobolka banaadir ayaa weeraray goob fariisin u ahayd sida la sheegay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya ee militariga waxaana halkaa ka dhacay dirar xooggan oo labada dhinac ay su adeegsanayeen xubka nuucyadiisa kala duwan gaar ahaana kuwa ka dhaca gaadiidka dagaalka waxaana la tilmaamay inta la xaqiijiyey saddex ruux inay ku geeriyootay weerarka halka ay ku dhinteen ilaa waa ku dhaawacmeen ilaa iyo afar kale taliya waa sarkaal ka tirsan ciidanka militariga ee la weeraray ayaa warbaahinta u sheegay in ay khasaare u jiro laguna weeraray goobtii fariisimada u laheyd waxa uuna shaquyeysa inay ku qaadeen ciidanka xasilinta caasimadda waxa uu sheegay inaysan garanaynin ujeedada dhabta ee ka dambaysay weerarka loo geystay adeer ahaanta dheer iyo agagaarkeeda iyo meeshaas xabadda ka socota halkaleen saacadoon hurdayno oo maaragtay dadka la hurdaayo ayaa xabadu bilaabatay ma garan markii aan soo baxnayna waxaa xabadda bilaabay niman ciidan u ego sootii dawladda suto baabuurtii dawladda watay ahaayeen waa xabaddan xabadaynay meesha waxaa ku yaala talsbiitada saddexaad ay leedahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed qaybta labaiy tobnaad ka tirsan annaga ciidanaan nahay xooga dalka soomaaliyeedaan ka tirsan nahay qaybta labaiy tobnaadaan ka tirsan nahay duutada saddexaadaan nala yidhaa kalisay meeshu noo aheyd waa aan deganahay saraakiil iyo askar intaba waa aan deganay ciidankan reebtani war waxaana idin soo daray ama waxaana laydinka dhex raadiya aan la gelina ma jirto waxaan ognahay iyadoo la aragna xabad nagu socotaan aragnay waxay ahaayeen nimankii oo ciidamadii waxay ahaayeen loogu magac daray xasilinta gobolka banaadir ma garan dadka rayidka hadda dhaawicu ilaa afarow mara dhimashana waa saddex sida la ii sheegay goobta dirirta ay ka dhacday waxaa la sheegayaa haatan inay ku hareereysan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa nabasugidda qaranka soomaaliya dhinacyadii dagaalamayna weli waxaa la sheegay inay sor fadhiyaan iyadoo wixii kusoo kordhana aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awooda laga helo weerarkeena dambe halka warkaasina aad ka dhegaysanaysaan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa raadiyo wardheer magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta maamulka hirshabeelle waxaa ka soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey doorashada madaxtinimada maamulkaasi wararka ugu dambeeya aynu ka helayna magaalada ayaa waxa ay sheegayaan in ay haatan gabagabo marayso doorashadan oo goobta codayntooda iyadoona xildhibaanada baarlamaanka la sheegaya inay soo wada xaadireen hoolka ay ka soconayso doorashada waxaana ku sugan xubno ka tirsan dowladda soomaaliya oo isugu jiro labada aqal ee baarlamaanka wasiiro iyo sidoo kale ka qaybgalayaal heer caalami ah oo magaalada jowhar u tagay ka qaybgalka shirkaasi magaalada amnigeeda ayaa si aadan loo adkeeyey iyadoo wadooyinka qaar xiray halka iskuulle ku yaala goobta uu ka dhacayoay ka dhacayso doorashadan gebi ahaanba laga fasaxay ardayda wax saamaysila iyo saddex iskuul oo ah kuwa ugu weyn magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe wararku waxa ay sheegayaan in wadooyinka qaar ciidamo aad u fara badan lasoo dhoobay waxaana xiran wadooyinka muhiimka ah ee magaalada jowhar iyo gaadiidkaba waa laga mamnuucay waxaana dadku ay adeegsanayaan wadooyin qardajex oo ku yaala xaafadaha dhexdooda ciidamada misoom iyo kuwa militariga soomaaliya ayaa magaalada gaaf wareegaya kuwaasi oo ka qayb qaadanaya xaqiijinta amniga inta doorashada halka ay ka soconayso guddiga doorashada ah ee hirshabeellena waxay horey u sheegeen in maanta ah ay doonto doorashadaasi waxaa la filayaa gelinka dambe maanta ay soo baxdo doorashada natiijadeeda oo mid ka mid a murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulkaasi oo uu ku guulaysto xilka magaalada afgooyana wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya waa laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya lagu diray halkaasi mid kalena lagu dhaawacay waxaana arrintani geystay rag baskoolada ku hubeysan sida la sheegay dilka kadibna waxaa halkaasi ka baxsaday kooxdii dilka fulisay oo horey usii qaadatay sida la sheegay laba qori oo ay askarta la diray wateen halka la dhaawacay darawal la sheegay ku-xigeenka amniga ee gobol waa degmada afgooye ciidamada ammaanka oo halkaasi gaaray baaritaano ay ka sameeyeen goobta waxaana la qaqabtay dad tiro ah oo la xiriirinaya falka inkastoo aan lagu guulaysanin gacanta lagu soo dhigay sida dadka deegaanka warbaahinta ay u sheegeen dadkii ka dambeeyey falkaasi wadamada sacuudiga iyo imaaraadka carabtana waxay cadaadis ku saarayaan dowladda soomaaliya ka laabashada go-aankii adkaa ee iska taagtay arrinta ku ahaadan xiriirkii qatar iyo sidoo kale arrinta dagaalada ka dhanka ah ee ka soconaya yemen ee sacuudiga uu hogaaminayo dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka carabta ayaa xog la helay waxa ay sheegaysaa in dowladda soomaaliya ay ku cadaadinayaan iyadoo imaaraadka carabta maamulada puntland iyo sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya ay ku siisay lacago si cadaadis ay u saaraan xukuumadda baarlamaankana ay codka kalsoonida kala laabtaan haddii ay ku madax adeegto go-aankii adkaa ee iska taagtay hore waxaana haatan wararku ay sheegayaan in dowladda soomaaliya weli aysan ka laaban go-aankeeda oo ay horey u gaartay kaas oo ahaa in arrinta ay meel dhexdhexaada ka istaagto dhuuso mareebna wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in ilaa iyo toddoba oday oo ka mid ah kuwa dhaqanka magaalada dhuusamareeb ay xabsi u taxaabtay kadib markii ay ku eedeysay al-shabaab odayaashan toddobada ayaa degmada ceelbuur ee gobolka galguduud waxay kula kulmeen al-shabaab kulankaas ayaana ahaa magaxaya labada dhinac waxaana ahlu sunna ay tilmaantay in odayaasha lagu haysta arrintaasi magaalada guraceel ayay kasoo jeedaan toddobada oday ee xabsiga la dhigay ku yaala magaalada dhuusamareeb waxaana haatan soconaya xiisad ka dhalatay arrintan oo ka taagan magaalada dhuusamareeb sida wararka aynu ku helayno ahlu sunna weli kama hadleen ujeedada dhabta ay ka leedahay xeriga odayaasha ay kula kacday ee kuwa in ay la kulmeen dhaqaaqa kooxda al-shabaab warkii waaad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa aniga maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiin akhrinayay intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasio nabadgelyo